taliyaha qeybta booliska gobolka bari ee puntland kornel cabdulqaadir jaamac diriir ayaa v o a u sheegay inay gacanta ku hayaan xubno ka tirsan ururada daacish iyo al-shabaab oo ciidamada puntland isu soo dhiibay warkan waxaa boosaaso nooga soo dirtay anaraade faadimo yaasiin jaamac ayaa wareysigan la yeelatay taliyaha qeybta booliska ee gobolka bari ee puntland waxay u kala qaybsan yihiin daacish iyo shabaab sagaal iyo saddex weeye saddexdu waa al-shabaab sagaalkuna waa daacish waa kala baran yihiin lixda ajaanib ah lixna waa soomaali waxay u kala dhasheen suudaan iyo etoobiya iyo soomaaliya suudaan laba laba ruux weeye laba laba nin weeye etoobiyana waa afar soomaaliduna waa lix marka laysku darona waa laba iyo toban lamaha ammaanka gacanta ku haya badankoo dadkaas si toosa isu dhiibeen kuwa iyagoo duumanaya la qabtayna way ku jiraan xaggee iska soo dhiibeen dhammaan waa gobolka bari ka gaar ahaan degmada balididin iyo degmada ufayn iyo qayb ka mida gobolka boose u dhow intaas wey hadda warbaaxinta ayaa qaar la wadaagteen qaybta kale xaggee ku sugan yihiin dhammaan boose ay xabsiyadeeda ku sugan yihiin fandhigyadeeda iyo meelaha lagu hayo gaarka u ah qayb lasoo bandhigay iyo qayb aan lasoo bandhigin kulliba waa leeyihiin kuwa sawiradooda hore loo baahiyo aan maanta lagu soo darin baa jira kuwa cusub baa ku jira marka tiro guud ahaan waa inta aanu sheegnay marka kuwo qalabkoodii watay oo iyagu maca qalabkoodii lasoo xorooday hubkoodii qoryahoodii iyo waxoodii lasoo xorooday iyo kuwa madaxa iyo kuwa kaleeto oo yaryar dhammaan kulliba waa isugu qaybsanyay qofba waxbuu sheegayaa qof waxaa ka dareemi kadhaa marka aa waraysato inuusan waxay ku wada sheegayaan meeshan inay ku adag tahay oo dib adiga ka dido maxay idinka codsadeen marka waxay naga codsadeen inay kaayaysu soo dhiibeen aanu nabadgelina keliya muhiimadoodu iyagu waa dad isdhiibay qofku magan hadduu isu soo dhiibo dee waa la garan karaa iyagoo badankood dadka isdhiibay iyagoo qoryahoodii wata yimi waxaa garan ka dhaa inay magan yihiin baa garan ka dhaa isna dhiibeen kuna talagalan inay isdhiibaan magacyadooda ma nala wadaagi kadhaa ha waa idinla wadaagi karaa laakiin hadda iima qoro oo de meeshaay ku qoran yihiin marka afar ethoobiyaana iyo laba suudaana weeye marka inaanu mar kaloo gaara soo deyna mahay haddeer de iimaana diyaarsaneyn labana aana joogo warqadii abuugina lama joogo waa gartay wadamadii ay ka yimaadeen ama ay u dhasheen ma codsanayaan in dib loogu celiyo wallahi iyagu waa codsanayaan laakiin arrintaasi waa arrin dawladda u taallo waxaan anagu hadda ka jawaabi karo maaha oo wixii wax dawladda u yaalla waa maamid dawladeed taa go-aanka dawladda sare baa iska leh annagu waxaana laka rabaa inaanu adkayno haynona lana tacaamul saasaana laka rabaa
kaasi waxa uu ahaa taliyaha qeybta booliska gobolka bari ee puntland cabdulqaadir jaamac diriir oo u waramayey wariyaha v o e da faadimo yaasiin jaamaca